إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeyn iyo weeraro la beegsaday fariisima askarta jubbaland ay ku lahaayeen deegaano dhaca duleedka magaalada kismaayo duqa magaalada gaalkacyo ee maamulka puntland ayaa iska casilay xilkii guddoominimo ee uu hayay maamulkaas askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho qaraxyo khasaare sababay ayaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaa lagula beegsaday duleedka muqdisho iyo shabeellaha hoose iyo gedo waaliga jubbada hoose ayaa ku dhawaaqay in guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas uu ka bilaabanayo wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa la wareegay magaalooyin muhiim ah oo dhacda gobolka amxaara ismaamulka dowladda kenya ayaa ka cabanaya dhaqaalo xumo weyn oo soo wajahday qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay weerarada qaraxyada ee ay fuliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalk ayaa ciidankeeda fartay inay dhibaateeyaan shacabka deggan hareeraha webiga shabeellaha hoose qodobka dibaddana waxaa la weeraray mid ka mid ah saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay dalka ciraaq
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin sabti ah taariikhdana ay tahay kow iyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeyn iyo weeraro la beegsaday fariisima askarta jubbaland ay ku lahaayeen deegaano dhaca duleedka magaalada kismaayo guutada madaafiicda mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa maanta madaafiic ku asqeeyey xerada ciidamada maamulka jubbaland ee deegaanka buule xaaji waxayna madaafiicdaasi ku hobteen gudaha xerada sida ay wararku sheegayaan wararka jubbada hoose ayaan ku jirnaa ciidamo hubaysan oo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa waxay maanta weerareen bar kontarool oo ay samaysteen ciidamada maamulka jubbaland ee u dhexaysa deegaanada buule xaaji iyo cabdalla biroole dagaalka ayaa in muddo ah socday kadib waxaa goobta isaga cararay ciidamada halkaa lagu weeraray sida ay sheegayaan ila wareedyo duqa magaalada gaalkacyo ee maamulka puntland ayaa iska casilay xilkii guddoominimo ee uu hayay maamulkaas xasan maxamed jaamac xasan jidka ayaa sheegay inuu go-aan ku gaaray inuu isaga dego xilkii guddoomiyenimo ee magaalada gaalkacyo iyadoo ay jireen madmadow kala dhex jira isaga iyo maamulka puntland isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu caddeeyey inuu iska casilay xilkan sidoo kale waxaa kaloo jiray in khilaafka waayadii ugu dambeeyey soo kala dhexgalay maamulka puntland ee magaalada gaalkacyo iyadoo ay socotay olole lagu doonayey in ninkan lagu qaado taas ayaana loo sababeynayaa inay soo dadejisay in casilaada uu sameeyo askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho cabdifataax ayaa ka waramaya askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaraha ku dilay magaalada muqdisho shalay gelinkii dambe ayuu askariga ka tirsan dowladda federaalka waxauu wiilka dhallinyarada lagu magacaabi jiray qaalid ku dileen xaafadda soonaka ee ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho askarta oo jirdil u geysanaysa islamarkaana dhiiqada ku rafinaysa wiilka dhimirka loogu jiro ayuu qaalid u sheegay inuu yahay qof xanuunsan oo ay iska daayaan intaasi kadib rasaas ay ku fureen taasoo sababtay inuu isla goobta ku geeriyoodo ilaa iyo shan iyo toban xabadood ayaana la sheegay inay ku rideen wiilka dhallinyarada ah hooyada dhashay qaalid oo saxaafadda la hadashay ayaa ka warantay dhibaatada loo geystay wiilkeeda qaalid waxaa loo dilay asagoo guriga ka soo baxay ayaa waxuu arkay niman askara oo si wiil yar oo jiran madaxa looga jiro maxaa tirada iyagoo dhiiqada ku galgalinaya asagoo aan u dhowaan aadinna oo guriga iridiisa u taagna wuxuu ka yidhi war walaalow qofku ninku waa nin madaxa looga jira nin fiyo maahane dhiiqada ha cabsiina dhiiqada ka daa markii uu sidaas yidhi waxaa kaa galo dagaalu soo galay waa soo orday anaa soo baxay warmaandhow naga joog warmaandhow naga joog war mawaalanta oo iska soo daba ordeen kuwa laba kalaa timid geesahay naga mareen war naga tag war orda naga tag war naga leex nin yaroo ordaaha yimid waxa war dil waryaa laay laay waryaa laay laay iina soo qabqabta hadda qaba soo qabqabta qabqabta waa xiraynaa iyaga dhan wada xiraynaa soo qabqabta maxaa noo keenay maxaa noo gurigood ma tegin jid cadda iskuma helin albaabka gurigeena isku helnay laamiyerigii xabadda ku taalla iridaaheed wiilkan maxaa tiraday markii dhallinyaradii isku soo baxdo layidhi waxaad ku socotaan war maahan nimayo ninkaan waxba idinma dhihin orda naga leexda xabaday nagu rogan annaga dhan beerka marka annaga nalagu rogay oo indhawalaa asaga xabadaa beerka lagu jara saddex nimanku saddexay ahaayeen wiilkaygii dulmiyaa lagu dilay isagoo soddon sano jira da'na ii reebin aniga hataa hooyahayaa irimaan iskunaga jooga sidoo kale wiil la dhashay nin kala dilay ayaa isna faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen waxay wax u dhaceen yar walaalkay waxaa yaryariisu xaafada degan ciidka dhiiqada ku rafinayeen yarka walaalkay sidii loogu sheegay bannaanka u baxa waxuu dhaha niyow cunuga xaafada degan madaxaan loogu jira ee cunugaas ka dhaafa iisa ay dhihi kartaa nimanka way laabteen nin waxaa imaaday taliyaha u ah oo ordaayo oo markaas wuxuu ku dhahay xabadda maxaa kor ugu ridaysiin kuw kor ugu ridaan markaas wuxuu dhahay xabadda ma hoos u dhigtiin sidii xabadda hoos loogu dhigay diloo dhah sidii ku dhacday walaalkay wuxuu ahay qof aan jeclahay garabkeyga ahay garabkeyga oo garab la'aan oo dhigay laakiin ilaahay waxaa ka togaa inuu garab la'aan dhigo asigana haddii dowladda ay soo qaweyso oo sharcigii dowladda ay imri weyso anaa meelaa ka raasana iyo meel oo oo u raacana anaa ka saayo yaa si kastaba ciidamada dowladda federaalka ayaa muqdisho ka wada dilalka bareerka ay u geysanayaan dhalinta iyadoona aan waxba laga qaban kiisaska la xidhiidha dilalka ay geystaan askarta dowladda federaalka kuwaasoo caada ka dhigtay leynta shacabka magaalada muqdisho qarax khasaare sababay ayaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaa lagula beegsaday duleedka muqdisho iyo shabeellaha hoose iyo gedow haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka gedo rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyey gudaha degmada ceelwaaqe ee gobolka gedo kaas oo lala beegsaday gaari booyad ah oo ay saaraayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxaas waxaa ku dhaawacmay laba askari oo saaraa booyadda dhanka banaadirna xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho waxa ay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda weydow ee duleedka magaalada muqdisho waxaana ku dhaawacmay hal askari shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xerya ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin degmada buulamareer iyo deegaanka lember lixdan isla shabeellada hoose qaraxyo badan ayaa la egtay ciidamada shisheeye oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada shalaambood iyo danow waxaana qaraxyadaas ka soo gaaray khasaare kala duwan ugu yaraan lix qarax ayaa lala beegsaday ciidamadan ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada danow iyo shalaambood isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala weerar ku qaadeen fariisiin askarta dowladda federaalka ah oo ay ku leeyihiin degmada owdheegle waaliga jubbada hoose ayaa ku dhawaaqay in guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas uu ka bilaabanayo wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad cabdiraxmaan beder ayaa warkaasi soo gudbinaya kadib markii uu soo idlaaday wejiga koowaad ee xamlada irshaadil umma ilaa sabiili rashaad gaartayna guud ahaan wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay wilaayada islaamiga ee jabadoose ku dhawaaqday in degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi laga bilaabi doono wejiga labaad ee xamlada waaliga wilaayada islaamiga ee jabadoose oo xamlada qaybteeda labaad ku dhawaaqay ayaa wuxuu marka hore bogaadiyey sida ay wilaayada iyo bulshada ku dhaqan ay uga qayb qaateen iyo sida wacan ay u soo dhammaatay wuxuu sheegay in haatan ay bilaabi doonaan wejiga labaad wuxuuna guud ahaan dadka ku dhaqan wilaayadaasi iyo mas-uuliyiinteeda ugu baaqay inay la shaqeeyaan howlwadeennada xamlada wuxuuna ku baaqay in dadka wanaagga la faro xumahana laga reebo waxaan rabaa in aan muslimiinta guud ahaan aan u sheegno maadaama iyaamahan iyo noo socdeen xamlatu irshaad alumma ilaa sabiili rashaad shacaarkeedanu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi feyskii koowaad ayaa noo socday saaad wada og tihiin oo bulshada ay dad u dareensan tahay muslimiintana ay ogyihiin in aad iyo aad looga aflahay oo mukhaadaraadkii iyo munkaraadkii iyo ummaddii iska dhaafa in loo sheego in ayagaba iska keenayeen sideeshiishka teleefoonada waaweyn dhalada iyo waxaasba ayagaa saldhigada keenkeenaya oo mar kastaba halkaas keenayay sidoo kale wuxuu weliga sheegay in wejiga labaad iyo xamladan ee si toosa uga bilaaban doonto deegaanadiiyo dhammaan degmooyinka wilaayada ay maamusho bulshada ayuuna ugu baaqay inay awaamirtu hoggaansamaan dadka howsha ku jiran ay la sheeqeeyaan oo ay u fududeeyaan howlahooda haddana waxaan rabaa feyskii oo labaad baa noo bilaabamay haddii ilaahi subxana wataala ogolaado kaas oo ayadana aan ku dhammaystirayno howlihii noo dhannaayay markan waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ah sidii kii hore uga qayb qaadanayeen in kan uga qayb qaataan aadna u dadaalaan oo qof kasta markaan halkiiska istaago isiga oo maog tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa weydiisanayo in camalkiis ikhlaas ugu dhigo ilaahay subxaana wa tacaalana weydiisanayo in raalli ku noqdo markan qof kasta waxaan leenahay oo walaayada jubbada hoose oo ku nool feyskan labaad in laga wada qayb qaato loo istaago guud ahaan shaqadan waxaa se toos ah ugu bilaaban doonta haddii ilaahay subxana watacaala ogolaado walaayada jubbada hoose guud ahaan degmooyinkeeda kala duwan tuulooyinkeeda iyo intii oo waxaa weeye walaayada ku kooban tahayba shaqadan waa ka bilaaban doonta haddii ilahay subxana watacaala ogolaado markan ha loo diyaargaroobo ha loona kaalmayo dadkan uu istaagayo shaqadan ahayana garab ha loo noqdo xamladii irshaadi lumma ilaa sabiili rashaada oo ay bil ka hor ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagana dhaqangeliyey guud ahaan wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa soo idlaaday wejiga koowaad iyadoona hadda ay bilaabanayso wejiga labaad
maleeshiyaadka amxaarada ee fano ayaa la wareegay magaalooyin muhiim ah oo dhaca gobolka amxaara sida tafaasiil ku aadan warkaasi uu ku eegayo zakariyo cumar iyadoo marba marka ka dambaysa ay sii xoogaysanayaan dagaalada u dhexeeya ciidamada mucaaradka ee jabhadda fano iyo askarta dowladda etoobiya islamarkaana ka dhacaya waqooyiga dalka etoobiya ayaa waxaa lasoo warinayaa in ciidamada jabhadda mucaaradka ah ay gacanta ku dhigeen magaalo istaraatiiji ah islamarkaana ay kala wareegeen askarta ciidamada etoobiya oo ku sugnaa magaaladaasi warbaahinta taabacsana jabhadda mucaaradka ah ee fano ee dagaalka adag kula jirta dowladda etoobiya ayaa waxa ay tilmaantay in kooxa iyada ka tirsan ay si buuxda ula wareegeen gacanku-haynta magaalada deebta kondar oo ah magaalo istaraatiiji ah muhiimada gaarna ugu fadhisay ciidamada dowladda etoobiya ee laga faramaroojiyey magaaladan muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay askar ka tirsan ciidamada mucaaradka fano oo ku sugan gudaha magaalada ay gacanku-haynteeda la wareegeen waxayna dhacdadan ay ciidamada mucaaradka fano kula wareegeen magaaladan imaanaysaa iyadoo maalmo ka hor jabhadda mucaaradka ee fano ee dagaalka adag kula jirta dowladda etoobiya ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay magaalada dabarag oo ka mid ah isla maamulkaasi ahna magaalo muhiim ah oo ay gacanta ku hayeen askarta dowladda etoobiya jabhadda mucaaradka ee fano oo dagaallo adag ay kala dhexayso dowladda etoobiya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay guulo isdabajooga ka sheeganaysay dagaalada ay kula jirto ciidamada dowladda etoobiya iyadoona gacanta ku dhigtay islamarkaana la wareegtay deegaano iyo goobo muhiim ah oo ay gacanta ku hayeen askarta ciidamada etoobiya kuwaas oo ay haatan ka talinayaan islamarkaana ay maamulaan ciidamada mucaaradka ee jabhadda fano waxayna arrintan isfidinta ah ay samaynayso jabhadda mucaaradka ah ee fano ay walwal iyo walaac ku reebtay maamulka adis ababa ismaamulka dowladda kenya ayaa ka cabanaya dhaqaalo xumo weyn oo soo wajahday warkaasi waxaa ka waramaya mubaarak cumar gudoomiyaha guddiga maaliyadda qorsheynta iyo dhaqaalaha ee ismaamulada waddanka kenya ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi aysan weli soo saarin in ka badan sagaashan bilyan oo shilinka kenya ah taasoo laga doonayay inay ku bixiso labadii bilood la soo dhaafay ee sanadkan iyo bishii sagaalaad aan ku guda jirno gudoomiyahan oo lagu magacaabo kakameega ayaa sheegay in saddexdii bilood ee ugu dambeysay uu jiray dib u dhac dhanka bixinta lacagaha ismaamuladan sidoo kale kakameega ayaa hoosta ka xariiqay in laga doonayay in ay bixiyaan deymaha qandarasleeda lagu leeyahay dowladda kenya balse ay wajahayaan xaalado dhaqaal xumo oo aad u adag maadaama aanan dowladda kenya bixin lacag sagaashan bilyan oo shilinka kenya ah muddooyinkii dambe dalka kenya waxaa soo wajahayay dhaqaal xumo aad u baahsan islamarkaana saameeyey qeybaha kala duwan ee bulshada kenyaanka ah qaramada midoobey ayaa walaac ka muujisay weerarada qaraxyada ee ay fudhiso xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar kale iyo zakariyo cumar james iswan wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey weerarada qaraxyada ah ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo beegsada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka isagoo ka hadlayay munaasabada ka dhacday magaalada caasimada ah ee muqdisho ayuu iswaan sheegay inay dareensan yihiin halisyada ay ku hayaan weerarada qaraxyada ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliso waan rumaysanahay in qof weliba oo nala jooga qolkan uu dareemayo halista ay nagu hayaan qaraxyada waxaa si gaar ah u bartilmaameedsanayaan qaraxyadan ciidamada dowladda federaalka ah ee saaxiib waana muhiim inaan ka shaqayno sidii xal loogu heli lahaa halistan ayuu yidhi jemes swan wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya qaramada midoobay waxa ay sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatanka ah ay weerarada qaraxyada oo keliya ku dhinteen saddex boqol toddobaatan iyo sideed askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen afar boqol kow iyo konton askari iyadoo intaa ku dartay inay halista weerarada qaraxyada loo adeegsado ay weli taagan tahay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ninka lagu magacaabo james swan ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabada lagu daahfurayay tababar la xidhiira qaraxyada oo loo furayay ciidamo soomaali ah kuwaas oo la doonayo inay minabaarayaal waddada ka sahmiya u noqdaan ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga soomaaliya dowladda federaalka ayaa ciidankeeda fartay inay dhibaateeyaan shacabka degan hareeraha webiga shabeellaha hoose warbixinta warkaasi muxsin xasan ayaa ka waramaya taliyaha ciidanka lugta ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo dayax cabdi cabdulle ayaa ciidankiisa ku amray islamarkaana fasax buuxa u siiyey in ay xirxiraan amaba ay barakiciyaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka dhaca hareeraha webiga shabeelle oo ay kaalinta koowaad oogu jirta degmada afgooye dayax cabdulle ayaa shacabka soomaaliyeed u hanjabay xilli uu dhowaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ugu khudbeenayay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxa uuna ciidankiisa ku amray inay barakiciyaan dadka shacabka ah islamarkaana ay u qaybiyaan qaar ka qaxa guryahooda oo carar miciin bido iyo kuwo xabsi aysan mutaysan lagu xareeyo oo xorriyaddooda la weydaariyo ninkan ah taliyaha ciidanka lugta ee dowladda federaalka islamarkaana shacabka soomaaliyeed u loogay ciidankiisa ayaa bulshada halkaasi ku dhaqan ku tilmaamay in ay isku mid yihiin iyaga iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal kala dhexeeyo shabaab kalkaal taageere kulli waa isku mid deegaanadanna aad bay ugu badan yihiin idinkana waa ka war haysaan cid kastoo taageerta oo meelahan gabaadka siisa oo afku-shabaablayaasha waxaasoo dhan waxaa la rabaa inaad ka saartaan meesha mid la xidho iyo mid la cayrsho inuu noqdo oo raaca shabaabkiisa geedka salkaa laga gooyaa moogta gaxanada badan oo qodaxda badan intaa ma samayn kartaan war intaa ma samayn kartaan inay ilmahooda ka qaataan baad arki doontaan nimankaa waxaa laydinka rabaa deegaamadan ayaga inaad ka barakicisaan waa isku mid shabaab shabaab kalkaal taageere kulli waa isku mid si kastaba ha ahaatee saraakiisha iyo ciidanka dowladda federaalka ayaa muddooyinkii dambe ku jeestay shacabka soomaaliyeed ee marasta ah warbaahinta ayaana marar badan tabisay warar la xidhiira dad shacab ah oo la barakiciyey amaba xabsiga loo taxaabay tani ayaana ah astaanta rasmiga ah iyo dhaqanka dhabta ah ee ay leeyihiin ciidanka dowladda federaalka oo sida ay falanqeeyayaashu qabaan ku jabay gulufkii ay ku soo qaadeen xarakada mujaahidiinta warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii waxaa la weeraray mid ka mid ah saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay dalka ciraaq gelinkii hore ee maanta warbaahinta bariga dhexe ayaa tebisay in saldhigga ciidamada maraykanka ee ayn al asad oo ku yaala galbeedka ciraaq lagu weeraray dhowr gantaal ilaa labiyo toban gantaal ayaa lagu garaacay sida ay ku warantay shabakadda almayaadiin lama soo bandhigin haddii ay jirto khasaare gaaray saldhigga balse weerarka ayaa ah midkii ugu weynaa tan iyo bartamihii sanadkan ee lagu qaadayo saldhiggan guud ahaan warkii alfurqaanna waa nageyntaa